الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كشرني أصوشي أهل السنة والجماعة ay ku khilaafayeen ahlu bidaca ay wasadkana ku ahaayeen waxaa ka mid ahaa usuushii aan soo haynay inoogu dambeeyey in ahlusunna waljamaaca ay qalbigooda iyo carabkooduba ay u badqabaan asxaabta rasuulka oo ay ku sifaysan yihiin siduu ilaahay yidhi kuwii dabadood yimi waxay odhanayaan ilaahay ow annaga iyo walaaladayadii iimaanka nooga horreeyaba noo dembi dhaaf quluubtayadana khilli iyo xumaan ha u gelinin kuwa ilaahay rumeeyey adugu waxaa tahay ka tudhidda badan ee naxariista badan ee halkaas ayaynu soo hayna wa taacatu nabiyi sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo ka mid a usuusha ahlusunna waaljamaaca taacatu nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga adeecidiisa fii qowlihi qowlkiisii yoonaadiisii lagu adeeco uli laa tasubuu hacaayina asxaabii asxaabtayda hacaayina fawaladii allihii baan ku dhaartay nafsii nafdaydu biyadihi gacantiisa ay ku jirtee low anna axadakum midkiin anfaqa hadduu bixiyo mithla uxudin buurta uxud la yidhaahdo oo kaloo dahaban dahaba hadduu bixiyo maa balaqa ma gaadheen mudda axadihim midkood yacnii labadaas sacaboo laysa saaray in leeg uu bixiyey walaa nasiifihi barhkii oo gacan quriinta iyo in leeg oo bixinteedana ma gaadhayo xadiidkan waxaa warinaya bukhaari iyo muslim abi saciid iyo abu hurayre ayaa laga warinayaa sababta oo xadiidu ku yimina waxay ahayd khaalid ibnu waliid oo raggii ugu dambeeyey ee soo islaamay ee fadxumaka ku soo islaamay iyo cabdiraxmaan ibnu cawf oo raggii markaa isaguna awaaisha aha ee horreeye saxaabadii waaweyneyda ayaa waxoogay murani dhex maray dabeetana waxaa caayey khaalid ibn walid ba cabdiraxmaan ibnu cawf caayey markii nabiga sala allahu calayhi wasalam arrinkaasi uu gaadhayna waxa uu ihi laa tasubuu asxaabii asxaabtayda ha caayina buu idhi maxaydaan u caayaynin dadaa gaadhi karaysaan ma aha waxaanu nebigu isagoo dhaaranaya yidhi ilaahay baan ku dhaartay nafdaydu gacantiisa ay ku jirtee haddii mid idinka mid ahi buurtaa uxud waa buur weyne waqooyiga madiine kaga taalla yacnii silsiladda golis oo kale weeye hadduu midkiin bixiyo buurta uxud buurtaa wax leeg oo dahaba hadduu bixiyo u sadaqadaysto ma gaadhayo labadaas sacab oo laysku daray oo nin saxaabii bixiyey ama barkii oo yacni sacabkaa keliya yacni oo ama raashina ama dahab ah oo uu gaadhayaa iyo ma jiro e yacni waa niman qiimaha iyo fadligaa lehe ha caayina baa nebigu sala allahu calayhi wasalam u leeyahay asxaabtayda waxaana loo jeedaa dee khaalid ibnu walirdi saxaabi buu ahaa cabdiraxmaan ibnu cawfna saxaabi ayuu ahaa laakiin cabdiraxmaan ibnu cawf baa dee suxbadiisu ay qadiime ahayd oo ay markaas horreysay khaalid ibnu walidna saxaabinimadiisu iyadana dee way dambaysay oo markaa fadxu maka ayay ka dambaysay sidaasay markaa saxaabadu ay u kala fadli badnaayeenoo ay markaas u kala horreeyeen markaa saxaabada waxbixintooda haba yaraatee oo sacab ha ahaatee ama labadaas sacab oo laysku daray ha ahaatee yacni ma gaadhayso markaa waxa aynu inaga yacni kuwa dambe ee saxaabada ka sii dambeeyey iyo markaa saxaabada kuwii dambeba kuwii hore markaas ma gaadhayaan ayada oo yacni waxa la bixinayaa mid yahay iyada oo cidda lagu bixinaya ay mid tahay ayaa haddana dhammaantood ay bashar wada yihiin ayaanay haddana sinayn oo saxaabadaasi fadli dheeraada ayay lahaayeen ikhlaaskooda iyo ilaahay dartii marka waxay ula imanayaan baa weynaa itibaaca iyo markaa raacidda ay nebiga raacayaan ayaa weynayd sidaa daraaddeed ayay markaa uga fadli bateen oo sadaqadoodii iyo waxbixintoodii ay uga fadli badatay waxbixintii markaa dadka kale marka xadiidka waxyaalahan ka qaadanayna waxaa ka mid a inay xaaraan tahay asxaabta rasuulka in la caayo inay ka mid tahay markaa dembiyaalka waaweyn ayaynu xadiidka ka qaadanaynaa weliba qofka saxaabada rasuulka cala alcumuum si gaara markaa si guud iyo si wadana u caaya waa ku gaaloobaya qofka xataa kaa gaalnimadiisa ka shakiya ayaaba markaa halis ku sugan cidda markaa caydaa ku sifaystaa nimankaa shiicada la yidhaahdo ayaa asxaabta rasuulka guud ahaan iyo si gaaraba u caaya kuwaasaana markaas uu ku khilaafayay oo ay ahlusunna waaljamaaca ay ku khilaafayaan iyagoo xadiida nebiga ku dhaqmaya wa daacatu nabiyi waa min usuuli ahlilisunnati waljamaaca usuusha ay leeyihiin iyo qawaacidda ay leeyihin ahlusunna waljamaca waxaa ka mid a daacatu nabiyi sala allahu alay slam nabiga adeecitaankiisa fii qowli ay ku adeecaan uhi laa tasubuu ha caayina asxaabii asxaabtayda ha caayina fawaladii allihii baan ku dhaartay nafsii biyadihi nafdaydu gacantiisa ay ku jirteen low anna axadakum midkiin anfaqa hadduu bixiyo midla uxudin buurta uxud la yidhaahdo oo kaloo dahaban dahaba hadduu sadaqadaysto maa balaqa ma gaadhayo buurtaa dahabkaaha u sadaqadaystay mudda axadihi midkood muduu markaas bixiyey macnaa mudku waa labadaas sacaboo laysku qabtay wala nasiif iyo barhkiina ma gaadhayo markaa mudkanuu markaa bixinaya saxaabiga ama dahabba ha ahaado ama raashin kaleba ha aha midkuu doonaba ha ahaadee yacnii qiimaha ay markaas ilaa agdiisa ku leeyihiin iyo sida markaa ikhlaaskoodu wahaa awgeed ayaan markaas loo gaadhayn xadiid gale oo ibnu cabbaas laga warinaya ibnu bata markaa uu soo saarayo wuxuu hi asxaabta nebiga ha caayina ibnu cabbaas baa laga warinaya midkiin la joogidda uu saacad nebiga la joogay ayaa wuxuu ka fadli badan yahay yacnii cibaadada uu midkiin markaas ama camalka midkiin markaa afartan sannadood uu qabtee ama cibaadada cumrigiisaba qabto waxaa ka fadli badan saacadu markaa nebiga sala allahu calay wasalam la joogay wayaqbaluuna waxaanay aqbalayaan alsunu maa jaaa bihi lkitaabu wuxuu kitaabku la yimi iyo wasunnatu iyo walijmaacu ijmaaca iyo iswaafaqa culimmada muslimiintu oo min fadaa'ilihim saxaabadu fadliyaalka ay leeyihin wa maraatibihim iyo martabooyinka ay kala leeyihiin wayufadiluuna waxaanay fadilaan man anfaqa kii bixiyey min qabli lfatxi maka yani sulxulxudaybiya ka hor huwa fatxigaasina sulxulxudaybiya weeyaan oo waqaatala dagaalamay calaa man mid ayay ka hormariyaan anfaqa bixiyey min bacdu intaa kadib oo waqaatala dagaalamay wayuqadimuuna almuhaajiriina muhaajiriintaay cala alansaari ansaar ka hormariyaan waxau sheekhu leeyahay ahlusunna waljamaaca waxay aqbalaan oo ay markaa rumaysan yihiin wixii kitaabka qur-aanka ku yimi sunnaha nebiga ku yimi culimmada muslimiintuna ay ku ijmaaceen ee fadliga ay saxaabadu leeyihiina iyo martabooyinkay kala leeyihiin fadaaishu waa jamcu fadiila oo wuxuu qofku dheer yahay cid kale ee isaga manqabiyo ammaanta u ah ayaa fadli la yidhahdaa maraatibtuna waa derajooyinka saxaabadu derajooyin iyo maraatib ayay kala lahaayeen sida uu sheekhuba isaguba inoo keeni doono derajada hadba siday markaa islaamnimada ugu soo horreeyeen xaaladda islaamnimada soo galeen wadciga lagu jiray ayay markaa ku kala fadli badan yihiin yacnii saxaabada fadaa'il fara badan ayaa ku timi inay salaadoodu badnayd inay sadaqadoodu badnayd in soomkoodu badnaa in xajkooda jihaadkooda yacnii acmaal jabbaaraha waaweyn ayay la yimaadeen oo ay lahaayeen taas ayay markaa aqbalayaan nebiga sala allahu calay waslm ayaa inooga warramay qiimo fara badan oy lahaayeen sida xadiidka abu daa'uud iyo tirmidi ay warinayaan sheekh albaanina xasanka uu ka dhigay abubakar isagoo ka hadlaya nebigu wuxuu tilmaamay in sadaqa la bixiyo xadiidku isagoo abubakar buu ka hadlaya sadaqa in la bixiyaabaa nebigu faray markaase abubakar xoolihiisii oo dhan ayuu keenay cumarna waxa uu keenay xoolihiisa kala badh isagoo markaa yidhi waxaan uga imi carruurta idin kala badh abubakarna maxaad uga timi aliya rasuulkiisaan uga imi buuri yani waa manqabiya fadiilo markaa abubakar u dheer yahay abubakar keligii wuxuu ahaa kii kula saaxiibay ee qur-aankuna uu xusay yacni godkii kii kula jiray ayuu ahaa yacni cidda ugu manada badani xagga xoolihiisa iyo la saaxiibitaanka abubakar inuu yahay ayuu tilmaamay cumar iyo cusmaan iyo cali ayaa fadaa'il fara badan ay leeyihin aynu qaarkood aynu arki doono ayaa nebigu sala allahu calay wasalam tilmaamay cumar binu khadaab buu ihi hadduu waddo qaado shaydaanku waddo kale ayuu qaaday oo waddada cumar inuu ka daba qaado ma awoodo yacni fadaa'isha noocaasi ee saxaabada u timi oo yacni kitaab walow markaa xadiis oo markaa qayb ka mida ayaa waxay tahay manaaqibta iyo fadaaisha markaa saxaabadu ay leedahay oo nebiga sala allahu calay wasalam ka sugnaatay taa waa rumaynayaan maraatibta ay kala leeyihiin iyo darajooyinka ay kala leeyihiinna waa rumaynayaanoo masalan khulafaa raashidiin afarta khaliif abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali ayaa ugu sarreeya dabeetana cidda ku soo xigtana isaga ayaa sheekhu inooga hadli doonaa isagoo martabooyinkii inooga hadlaya wuxuu yidhi waxaan isugu mid ahayn oy kala fadilaan intii sulxulxudaybiya heshiiskii xudaybiya intaanu dhicin sanadkii lixaada hijrada intaanu dhicin ka hor ciddii islaantay ee wax bixisay ee jihaadka iyo dagaalka gashay waxay ka fadilaan ciddii intaa dabadeed soo islaantay ee waxbixisay ee jihaadka gashay kuwa hore ayay ka fadilaan maxaa yeelay xilligaa hore xilli ay muslimiintu aada u yar yihiin bay hayd xilli colaad iyo dagaal fara badani jiraa bay ahayd xilli markaas xooluhu ay ku yar yihiin bay ahayd markaa qofkii xilligaa nebiga sala allahu alay slm iska rabtaagay ninkii markaa xilligaa xoolihiisa bixiyey ninkii xilligaa markaa jihaaday dee yacni waa ka fadli badan yahay oo waa ka qiimo badan yahay kaa xilligaa markaas dadkuba ay ku wada bateen ee markaa la wada rumeeyey wax bixinayey ama jihaadka samaynayey waa ka fadli badan yahay ilaahay baana qur-aankiisa ku tilmaamay wuxuuhi laa yastawii minkum man anfaqa min qabli alfatxi waqaatala ulaa'ika acdamu darajatan min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wakullan wacda allahu lxusnaa ilahay wuxu uhi ma sinna qofka wax bixiyey sulxulxudaybiya ka hor ee dagaalamay kuwaas ayaa ka darajo weyn baa ilaahay yidhi kuwa gadaal wax ka bixiyey ee dagaalamay mid kastana ilaahay wanaag iyo janno ayuu u ballan qaaday markaa kuwa wax bixiyey ee dagaalamay sulxulxudaybiya ka hor way ka fadli badan yihiin kuwii intaa dabadeed waxbixiyey ee dagaalamay sulxulxudaybiyana wuxuu ahaa sanadkii lixaad ee hijirada dulqacda ayay dhacday kuwii markaa xilligaa ka hor islaamay ee waxbixiyey ee dagaalamay baa ka fadli badan kuwii markan dambe islaamay ee waxbixiyey haddaba fadxigaasi ilaahay uu qur-aanka ku tilmaamayana sulxulxudaybiya ayaa sheekhu inoogu tilmaamay qaarkood waxay ku tilmaameen inuu yahay furashadii maka culimada qaarna waxay ku tilmaameen sulxulxudaybiya heshiiskaa xudaybiya ka dhacay meesha la yidhaahdo inuu ahaa yacni qowlka saxiixayna waxa weye inuu sulxulxudaybiya yahay maxaa yeelay khaalid ibnu walid iyo cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa markaa qisadoodu daliilwey u tahay bare ibnu caasim ayaa isagana wuxuu ihi waxaa ku tirisaan fatxiga fatxu maka maka furashadeedu furasho ayay ahayd laakiin anagu fatxiga wey waxaanu ku tirinaa baycatu ridwaan beecada iyo ballankaa nebiga lala galay maalintaa xudaybiyo ayaanu annagu ku tirinaa buuhi ee fadxigu inuu ahaa waayo sulaxa heshiis yani wanaagyaal fara badan baa ka dhashayoo yacni intaa u dhaxaysay ayaa dad badan ay islaameen markaa dambena nebigu saxaabadii uu la soo galay iyo intuu markaa watay markaa hore sulxulxudaybiya farqi weyn ayaa markaa u dhaxeeyey markaa khayr fara badan ayaa ku jiray oo sulaxa iyo heshiiska iyo maka furashadeedii u dhaxeeyey oo ilaahay albaabo badan ayuu ku furay marka xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa dee saxaabadu sidaas inay markaa martabooyin u kala leeyihiin sadaqada iyo acmaashuna inay u kala fadli bataan hadba xilligeeda iyo meesheeda ayay markaa ina tusinaysaa iyo guud ahaan fadliga ay leedahay bixinta ilaahay jidkiisa lagu bixiyo iyo jihaadka iyo saxaabadu markaa sida ay u kala sarreeyaan ee ay darajooyinka u kala leeyihiin culimada qaarkoodna sulxulxudaybiya kumay fasirin fadlmaka ayay ku fasireen in badanoo mufasiriinta ka mid ayaa saa ku tagtay waxaa kaluu sheekhu uhi ahlusunna waljamaaca muhaajiriinta iyo ansaarta muhaajiriinta ayay horraysiiyaan muhaajiriintu waa kuwii nebiga la hijrooday wakhtigiisii intaan maka la furanin ansaartuna waa kuwii soo dhoweeyey ee madiine loogu tegey marka ahlusunna waljamaaca waxay qabaan in muhaajiriintu ansaarta ay ka horeeyaan xagga fadliga iyo derajada maxaa yeelay muhaajiriintu waxay isu geeyeen hijro iyo gargaaray nebigii ilaahay markaa u gargaareen ay u hiliyeen ansaartuna gargaar keliya ayuunbay sameeyeenoo gurigoodii ayaa loogu yimid muhaajiriintuna xoolahoodii iyo ehelkoodii iyo waddankoodiiba way ka tegeen dhul aanay garanaynin bay ka ayay tegeen waxaasoo dhanna alla iyo rasuulka dartii iyo alla iyo rasuulkiisa uhilintiisa iyo diinta ilaahay koryeelkeeda ayay markaa u sameeyeen ansaartana dhulkoodii baa loogu yimi oo markaa rasuulka ayaa iyaguna soo dhaweynaya saxaabadii oo waxay markaa nafahooda ka celinayeen oo dhan ay ka celiyeen inay markaasaa u kala horreeyaanna waxaa u daliila dee qur-aankaasaa u kala horraysiiyey wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina atabacuuhum biixsaanin radia allahu canhum waraduu canhum ilaahay baa idhi kuwii horreeyey ee muhaajiriin iyo ansaar muhaajiriintii baa la horraysay ansaartiina waa la damaysay iyo kuwa wanaag ku raacay ilaa qiyaamaha ilaahay raallibuu ka noqday iyaguna raalli bay ka noqdeen waxaa kaloo ilahay yihi laqad taaba allahu cala alnabiyi waalmuhaajiriina waalansaar halkaana muhaajiriintii ayaa la horraysiiyey maxaa kaloo ilaahay yihi lilfuqaraai almuhaajiriin fuqarada muhaajiriinta ayaa faygayo waxaasi u sugnaaday aladiina ukhrijuu min diyaarihim wa amwaalihim laga saaray daarahoodii iyo xoolahoodii xagga dambe ayaa ilahay ansaartana uu ku sheegayo waaladiina tabawa'u daara waaliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim markaa saddexdaa ayadoodba waxay inoo tilmaamayaan horraysiin markaa muhaajiriinta laga horraysiiyey ansaar marka sidaa la leeyahayna ee ahlusunna waljamaaca ay muhaajiriin ansaar ka horraysiinayaanna waa nooc nooc laga horraysiinayun ama waa jumlo jumlo laga horraysiinayun duuduubkaa muhaajiriinta ayaa duuduubkaa ansaarta laga horraysiinaya laakiin fardi kasta oo muhaajiriinta ka mida mid kastoo muhaajiriinta ka midi inuu ka fardi badan yahay mid kastoo ansaarta ka mida ma aha tafdiilka noocaasa marka qof qof laga fadilayo nas ayuunbay ahlusunna waljamaaca ay ku kala fadilaan laakiin waxa un la wadaa waxa weeye inay kooxdaasi kooxdaa ka fadli badan tahay laakiin qof kasta qof kasta ayuu ka fadli badan yahay macnaheedu ma aha wayaqbaluuna waxay aqbalayaan ahlusunna waljamaca maa jaa bihi lkitaabu wasuna wuxuu kitaabkiiyo sunahu la yimi walijmaacu iyo ijmaca culimadu oo min fadaa'ilihim fadaaishoodii iyo dheeraadkoodii o maraatibihii martabooyinkii kala lahaayeen wayufadiluuna waxaanay fadilayaan ay horraysiinayaan man anfaqa kii bixiyey ee sadaqa iyo waxbixin la yimi min qabli lfatxi farashada oo sulxa xudaybiye akoor wahuwa fadxigaasina sulxu xudaybiya waa heshiiskii meesha xudaybiye la yidhaahda ka dhacay oo waqaatala dagaalamay calaa man mid bay ka fadilaan anfaqa bixiyey min bacdu intaa kadib sulxa alxudaybiya oo waqaatala dagaalamay wayuqadimuuna waxay horumarayaan almuhaajiriina muhaajiriinta cala alansaari ansaarta ay ka horumarinayaan wa yu'minuuna waxay rumaynayaan biana allaha qaala ilaahay liahli badrin qolada reer bader inuu ku yidhi wa kaanuu waxayan alaaa mia saddex boqol wa bidcata cashar iyo dhowr iyo toban icmaluu qabta inuu ilaahay ku yidhi maa shi'tum waxaad doontaan faqad kafartu lakum waan idiin dhaafay taas ayay markaa rumaynayaan wa biannahu laa yadkhulu naara naarta inaanu gelaynin bay rumaynayaan axadun qof baayaca nebigu baycayo ballan kula galay taxta shajarati geedii hoosteeda kama akhbara bihi nabiyu sala allahu calayhi wasalam siduu nebigu ka warramay bal laqad radia allahu canhum ilaahay waa ka raali noqday waraduu canhu ayaguna waa ka raali noqdeen wa kaanuu waxayn agsara kuwa ka badan min alfin arbac mia kun iyo afar boqol way ka badnaayeen waxaa kaluu sheekhu leeyahay waxaa kaloo ahlu sunna waljamaaca ay rumaysan yihiin ilaahay reer beder oo qolyaha markaas ugu martabada sarreeya saxaabada ka mida inuu ilaahay ku yidhi reer beder nimankii dagaalaha ka qayb galana saddex boqol iyo dhowr iyo toban bay ahaayeen waxay rumayseen ilaahay inuu ku yidhi icmaluu maa shi'tum faqad kafartu lakum waxaad doontaan sameeya dembigiinni waan dhaafaye beder waa meel macruufa oo uu ka dhacay dagaalka khaswatu beder la odhan jiray sanadkii labada hijrada toddobiyo tobanka rabadaan ayuu dagaal ka dhacay yowma alfurqaan ayaana lagu tilmaamayo maalin gaalada iyo muslimiinta ilaahay uu kala saaray ayay ahayd sababteeduna waxay ahayd nebiga ayaa wuxuu maqlay abaa sufyaan inuu waxoogay safara shaam kala yimi oo maka u socdo markaa asxaabtii ayuu nebigu markaa yidhi soo baxa si safarkaa markaas gaalada aynu halkaa ugu gallo oo aynu markaas u qabsanno dabeetana nebiga waxa u soo baxay saddex boqol iyo dhowr iyo toban toddobaatan awr bay wateen iyo laba faras madiine way ka soo baxeen iyagoon dagaal u jeedin laakiin ilaahay baa ballan la-aan ku kulmiyey halkaa abu sufyaan markuu maqlay in lagu soo baxay oo nebigii asxaabtii ay ku soo baxeen ayaa isagu markaas wuxuu u weecday xagga xeeliga badda ayuu u weecday waxaanu markaa maka u dirsaday ciidana wuxuu ha laysoo gaadho waa lay hayaaye dabeetana reer makana waa soo baxeen iyagoo markaa dadkoodii sharafda lahaa iyo dadkoodii waaweynaa iyo madaxdoodii oo wataa sida ilaahay tilmaamay bataran wa ri'aaa naasi wayasuduuna can sabiiliillah iyagoo kibirsan iyagoo dadka istusaya iyagoo ilaahay jidgiisa doonaya inay sortaagaan ayay soo baxeen markii ay soo baxeen ay meel dhexe marayeen ayaa loo sheegay abu sufyaan inuu badbaaday iyo safarkii dabeetana waa tushay war miyaynu noqonaa bal mise ma noqonayno abajahl baa markaa yidhi wallahi inaynaan noqonayn ilaa beder aan tagno oo aan hadaa geela ku qalanno oo aan khamriga ku cabno oo habluhu inooga heesaan oo carabe ay na maqasho oo ay naga haybadaysaan inaynaan noqonaynin ayuu yidhi dabeetana beder bay yimaadeen halkii bay markaa saxaabadii ay isku haleeleen dagaalkii markaa cajiibka ahaa ee ilaahay markaa gurmadka malaa'igtaa uu geliyey ayaa ka dhacay annii macakum fathabitu aladiina aamanuu saulqii fii quluubi aladiina kafaruu rucba fadribuu fawqa alacnaaqi wadribuu minhum kula banaan ilaahay malaa'igu markaa tababaray ayuu markaa dagaalka ka soo qaybgeliyey oo la yidhi markaa qoor kasta iyo xubin kasta markaa ku dhufdabaa ilaahay yidhi halkaasaa dabeetana dagaalkii uu ka dhacay mushrikiinta oo markaa iyagu dee kun iyo ziyaado markaas ahaa halkaasaa markaa ilaahay uu ku jebiyey toddobaatan nin waa laga qafaashay toddobaatan ninna waa laga dilay oo afar iyo labaatan markaa raggoodii waaweynaa ay ka mid yihiin halkaasay markaa ku jabeenoo dabeetana god ayaa lagu guray saddex maalmood kadib ayaa markaa nebigu nimankii isagoo de hebel iyo hebel u garanaya ayuu isdul taagay yaa fulaan ibnu fulaan ma idin farax gelinaysaa inaa alle iyo rasuulkiisa adeeci lahaydeen wuxuu rabbi noo yabohay anagu ah ila idinku wuxuu ilahay idin yabohay ma hesheen markaasina yaa rasuullahi jir baad la hadlaysaa aan ruux lahayn wallaahi idin nafdaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay inaydaan ka maqal ogeyn buui waxaan leeyahay ayaga sidaa u maqlaysaan ayaa iyaguna waxaan leeyahay ay u maqlayaan buuri marka ahlu beder nimanka addaba waqacadda iyo dagaalka ka qayb galay weeye ee dagaalka intaa leege halkaa uu ku qabsaday ee u babac dhigay ee u jilib dhigay ee dabeetana halkaa markaa hasimada iyo jabka ku gaarsiiya nimankii gaalada ahaa ayay ahaynoo toddobiyo tobankii rabadaan sanadka labaada hijrada ayay ahayd muslimiinta afar iyo toban ayaa ka dhintay oo ka shahiiday lix muhaajiriinta kamid iyo sideed ansaara ayaa markaa halkaa ayagu kaga shahiiday nimanka haddaba ahlu beder la yidhahdee nasrigaa weyn iyo furqaankaa markaa ay carabtii ay kaga hayibadaysteen rasuulka iyo asxaabtiisa nimanka dagaalha ka qayb galay ayaa markaa ahlu beder la yidhaahdaa waana kuwa ilaahay idhi icmaluu maa shiitum faqad kafartu lakum waxaa doontaan sameeya dembigiinni waan dhaafaye hadalkana wuxuu ku soo baxay oo nebigu ku sheegay markii uu nebigu u tabaabulshaysanayey maka furashadeeda ayaa nin saxaabi oo xaatib ibnu abi baltaca la yidhaahdo ayaa reer maka warqad u qoray nebiguna aad buu u qarinayay bixitaankiisa wuxuu uga warramayay markaa nebigii iyo asxaabtii inay ku soo jeedaan buu reer maka uga warramay ilaahay baa markaa nebi maxamed u sheegay inay warqadi jirto iyo sir baxday oo ruux dumara loo dhiibay oo ruuxa dumar iyo halkay marayso ayaa ilaahay u sheegay dabeetana saddex saxaabi ayuu markaa diray cali bn abi aalib iyo miqdaad iyo zubayr baan filaya ka saddexaadna inuu ahaa saddexaasuu diray halkaa taga ruuxa dumarahee halkaa maraysa ka soo qaada buui warqaday hayso dabeetana way ka dababaxeen ruuxii dumar ahaa ayay dabeetana gaadheen kan warqadaad hayse bay yidhaahdeen waxay tii wax warqadoon hayaa ma jirto aliya rasuulkiisu been sheegi maayna warqada soo saar bay yidhahdeen wax warqadoon hayaa ma jirta bay tii wuxuu yidhi cali bn abi aalib ama maryahaanu kaa dhigi doonaa ama warqadaa waad keeni doontaa dabeetana halkaa timaheeda markaas hoostiisa ayay gelisayo halkaasay warqadii ka soo saartay warqadii baa nabiga sala allahu alay slam loo keenay warqadii waxaa ka soo baxday nin saxaabiya oo reer bedera oo xaatib ibnu abi baltaca la yidhaahdo oo nimankii quraysheed la hadlaya oo le waa idinku soo jeedaa nebiga asxaabtiiyo digtoonaada dabeetana markii arrinkaasi dhacay ayuu nebigu u yeedhay ya xaatib buu yihi waa maxay waxaanaad samaysay xaatibow wuxu uhi ya rasul lahi horta igu degdegin arrinkaa umaan samaynin diintii on ka baxay gaalada iyo waxaasoo markaa jeclahay umaan samaynin yaa rasuululahi muhaajiriintan kula socotaa ehel baynba ka kuwada leeyihiin buui oo waxay ka yimaadeen xooloodii iyo ubadkoodii u ilaalisaa anigu cidaan ku leeyahay nimankaa ma jirto keliya waxaan warqadaa ugu diray bal nimankaa inay gacan u noqoto oo ay ubadkaaga iyo wixii baylahdaadii aad meesha kaga timi ay ku ilaaliyaan awgeed ayaa rasuulla saa u sameeyey buui laakiin gaalnimo iyo nacayb diineed midnaba umaan samaynaya raalliashaan ayaga waxay samaynayaan toona raalli ka ahay nabigu sala allahu calayhi wasalam cumar bin khadaab baa markaa meesha fadhiya markaasuu yihi ya rasuulalahi ka baydhaan munaafaqa qoorta ku dhuftee markaasuu yihi run buu sheegayaa maxaad ka ogtay cumar bin khadaabo buu yidhi reer badan ilaahay intuu daalacday ayaa ilaahay wuxuu ku yihi icmaluu maa shi'tum faqad kafartu lakum waxaad doontaan sameeya dembigiinni waan dhaafaye macnaha markaas qoladaa reer bader baa ilaahay markaa uu sidaa ku yidhi oo xadiidkeenu markaa sheekhu inoo soo qaatay ee ahlu sunna waljamaaca ay rumaynayaan kaas weeye markaa waxay rumaynayaan inuu ilaahay ku yidhi icmaluu maa shitum waqad kafartu lakum amarkaasina waa litakriimo waa maamuusid oo markaas waxaanay bishaaro u tahay waxaa la yaaliya wixii dembiga ka dhacay ilaahay inuu dhaafayo inaanay gaalnimo ku dhimanaynin oo ilaahay shirki iyo gaalnimo markaasuu ka ilaalinayo ayay markaa tusinaysaa xataa haddii uu ka dhaco inuu markaa ilaahay toobada waafajinayo oo islaamnimada marka ay usoo noqonayaan ayuu markaa xadiidku inoo tilmaamaya marka taana way rumaynayaan ahlusunna waljamaaca oo way nabiga sala allahu alay slm ayay ka sugnaatay waxaa kaloo ay rumaynayaan ahlusunna waljamaaca inaanu gelaynin naarta mid nabiga sala allahu calay wasalam beeco kula galay geeddii hoosteeda sida nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ka warramay xadiidka imaamu muslim warinaya jaabir bnu cabdillaahi laga warinayo waxau nebigu yihi naarta ma gelaya hadduu ilaahay doonay min axadi min asxaabi shajara geeddii hoosteeda kuwii ballanka igula galay axadun aladiina baayacuu taxtahaa hoosteeda markaa nimankii beecada kula galay mid ka gelayaa ma jiro ilaahay baa raalli ka noqday ayaguna ilahay bay raalli ka noqdeen waxaanay ka badnaayeen kun iyo afar boqol ayay ka badnaayeen waa baycatu ridwaan baycada iyo ballanka la yidhaha baycatu ridwaan sababteeduna waxay ahayd nebigu maka ayuu ka soo baxay madiin yani madiinu ka soo baxo maka ayuu socday waxaanu doonayay nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu soo cumraysto ayuu doonayey asxaab fara badanna waa la socotoo tiradaa aynu sheegnay iyo hadyina waa wateen kun iyo afar boqol oo nin ayaa hadiya xoogay cumre ayuunbay doonayeen markay meesha xudaybiye la yidhaahdo soo gaadheen waa meel maka u dhow oo xaggan iminka dariiqa jiddo marka loo baxayo weeye oo barhkeedna xilliga ayuu ka tirsanyay oo xaramka uu ka baxsanyay badhna xuduudda xaramka ayuu ku jiraa xudaybiya waa halkaa markuu halkaas soo gaadhay ay mushrikiintuna ogaadeen bay ishortaageen in iyagu ahlubeytkii iyagoo sheeganaya inay kuwii ilaalinaya beytka inay yihiin ayay sheegeen deetana mufaawadaad iyo wadahadal ayaa dhex maray waxaana ilaahay tusiyey nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu tanaasulo oo khayr iyo maslaxad fara badani ay ka dhalanayso waayo waxaa dhacday hashiisii inay fadhiisatay oo ay socodkii diiday markaasaa waxay dhaheen hashii waa fadhiisatay oo socodkiibay diiday markaasaa nebigu yihi ma khala'at maa khala'at ilqaswa hashaasi yacni may noogin oo may fadhiisanin oo khuluq iyo dabeeco uma ahayn laakiin xabasaa xaabisulfiil ilaahay maroodiga halkaa ku xabisay ee ka joojiyey ayaa joojiyey buuhi ilaahay nafdaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay imana weydiisanayaan nimankaasi khuda iyo arrin ay xurumaadka ilaahay ku weynaynayaan ilaa waa siinayaa buuhi dabeetana tafaawud iyo wadahadal baa dhex maray cusmaan ibnu cafaan oo markaa isagu maka cid ku ilaalisa kulahaa ayuu ergey ahaan reer maka ugu diray suu islaamnimada ugu yeedho una sheegay inuu nebigu cumre u yimi beytka weynaynayo laakiin aanu dagaal u imanin war baa dabeetana soo galay cusmaan ibnu cafaan in la dilay arrinkii baa muslimiinta markaa ku weynaaday markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ugu yeedhay inay markaa beeco iyo ballan la galaan in reer maka maadaama ay dileen ergeygii cusmaan ibnu cafaan ay dileen in dagaal nimankaa lala gelayo inay beeco iyo ballan kula galaan nebiga oo markaa cid cararta iyo cid fulaya wadaatoona aanay jirin ilaa inta ay ka dhimanayaan taasaa nebigu sala allahu alay sl ballankan kula galay baycatu ridwan markaa baycadaas ayay ahayd geed markaas waxba geedda markaas magaceedii iyo waxay ahayd geed weynoo markaa quracabay ahayd iyo geed kale ayay ahayd ba way yidhaahdaan ayaa nebigu sala allahu calay wasalam oo hoos fadhiisay markaasuu gacantiisa fidiyey markaasay ayaguna gacanta soo fidinayeen waa halka ilaahay uu leeyahay ina aladiina yubaayicuunaka inamaa yubaayicuuna allah yadullaahi fowqa aydiihim kuwa beecada iyo ballankan kula gelaya ilaahay bay beeca la gelayaan gacantii ilaahayna gacantooda korkooda gacmahooda korkooda ayay ahaatay cusmaan ibnu cafaan waa kii maqnaa nebigu sala allahu calayh wasalam labadiisa gacmood ayuu mid ka mid ah cusmaan ku matelay uu ihi taasina cusmaan baad markaa beecadii ugu qaadayaa buui oo labadiisa gacmood buu sidaa isugu geeyo cusmaan ibnu cafaan isaga ayaa beecadii markaa nebigu u qaaday waxaa caddaatay markaa inaan cusmaan la dilin oo markaa soo noqday sidii baana markaa sulax iyo heshiiskii yacni qodobadii aada iyo laxaadka u adkaa ayaa lagu heshiiyey inay markaa sanadkan iska noqdaan in ciddii gaalada ka timaadda la celiyo in ciddii markaa muslimiinta ka timaadda aan la celinin waa kii markaa aad iyo laxaad uga kici jiray cumar bin khadaab arrintaa ilaah yaa rasuulla maxaynu tahoosay isa u qaadanayna alasna cala alxaq wacaduwuna cala albaail miyaynaa xaq ku sugnay cadowgeenu miyaanu baatil ku sugnay maxaynu waxaan u yeelaynaa inkii ayaga ka yimaadaan aynu celino kii innaga inaga yimaadaan aan la soo celinin markaasuu lahaa waan ogahay yacni sabir buu lahaa yacni taasoo markaa ay ka dhacday markaa futuuxaad fara badani markii dambe ay ka dhasheen baycat ridwan taas weeye ilahay baana yidhi laqad radia allahu cala almu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara ilahay raallibuu ka noqday muminiintii markay beecada kugula gelayeen geedda hoosteeda facalima maa fii qulubihim ilahay waxaa qalbiyaalkooda ku jiray ayuu ogaaday sakiine iyo xasilooni buu ku soo dejiyey wa asaabahum fatxan qariiba fatxi dhowna ilahay waa ku abaaliyey oo mahaaniba kaiirata yaahuduunaha wa kana allahu casiizan xakiima waxaa ka mid ahaa markaa abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali baa ka mid ahaa ilahay iimaan buu ku sifeeyey inay markaa muuminiin ahaayeen ciddii halkaa kula gashay markaasaa nebiguna yidhi jannada ma gelayo qof geeddaa hoosteeda igula baayac tahay markaa qur-aankaay ku sugan tahay sunnaha nebiga sala allahu alay slm ayay ku sugan tahay shajaradaasina geed markaa halkaa ku yaallay ayay ahayd laakiin magaceeda waxba inagama sii quseeyaan har bay lahayd oo nebigu sala allahu alay slm hoosteeda ayuu fadhiistay waktigii rasuulkana waa jirtay abubakr xilligiisiina waa jirtay xilligii cumar bin khadaab sidaynu kitaabu tawxiidkaba ku marnay ayaa dadku markaa geedii ay ku noqnoqdeen dabeetana markaasu cumar bin khadaab faray si aanay dadku ugu fidnoobin geeddaa markaa in la jaro meesheedana la baabi'iyo waayo arrintaasunbaa ka dhacday laakiin geeddaasi waxay leedahay iyo meeshaa ay beecadu ka dhacday midnaba waxay leedahay ma jiro sidaasaa markaa caqiidada dadka loo ilaalinayo inay markaa geed ku habsaamaan iyo inay markaa meel ku habsaamaanba looga ilaalinaya saas daraaddeed man awbarkhadlana waxba woolin maydhna waxba uma yaallaan meel kalena waxba uma yaallaan meelaha fadilana dadka muslimiintu ay leeyihiin waxa weeye waa maka iyo madiina iyo markaa baytulmaqdes dhulka cibaadada loo taga ee fadilana qiimaha lihi meelahaas weeye wa yu'minuuna ahlusunna waljamaca waxay rumaynayaan biana allaha qaala ilaahay liahli badrin reer baderi inuu ku yidhi wa kaanuu waxayn alaaa mia saddex boqol waa bidcata cashar iyo dhowr iyo tobane icmaluu maa shi'tum waxaad doontaan qabta oo sameeya faqad kafartu laku waa idiin dhaafay ayuu yihi waa takriim marka amar lagu takriiminayo wey lagu maamusayo wa biannahu waxaa kalay rumaynayaan laa yadkhulu naara naarta inaanu gelaynin axadun qof baayaca nebiga beecaya ballan kula galay taxta shajarati geedii hoosteeda kama akhbara bihi nabiyu sala allahu calayhi wasalam siduu nebigu ka warramay bal laqad radia allahu canhu ilaahay waa ka raalli noqday waraduu canhu ayaguna waa ka raalli noqdeen wa kaanuu waxayna agsara min kuwa ka badan min alfin wa arbacmia kun iyo afar boqol yacni way ka badnaayeen oo waa ka roonaayeen wayashhaduuna ahlusunna waljamaaca waxay uga marakacayaan biljannati jannada gelitaankeeda waxay uga marakacayaan liman shahida lahu rasuululahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay cidduu uga marakacay oo waayo kal casharati waaba tobankii oo kale wa haabit ibnu qays ninka haabit ibnu qays la yidhaahda weeye binu shamaas wa hayrihi min asaxaaba iyo ciddii markaa kayrkood ahayde saxaabadii rasuulka ka mid ahayd waxaa kaluu leeyahay sheekhu ahlusunna waljamaaca waxay uga markhaati kacayaan jannada gelitaankeeda ciddii rasuulullaahi moxamed uga marakacay cidda looga marakacay ee jannada inay gelayaan ee ahlusunna waljamaaca ay rumaysan yihin waa laba qaybood marakac ku xidhan wasfi iyo sifo iyo tilmaam iyo marakac ku xidhan shaksi iyo qof ta sifada ku xidhani waxa weeye qof kastoo muumina inuu jannada geli qof kastoo ilaahay ka cabsadaa inuu jannada geli iyada oon hebel iyo hebella la odhanaynin taasi waa sifa iyo wasfi bay ku xidhan tahay waana shahaada caama waajib ay tahay markaasi aynu sunaba u rumaysan innaguna inaynu rumaysanno ilahay baa yidhi ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati lahum jannaatu naciim kuwa ilaahay rumeeye camalka wanaagsanna sameeye jannadaa lagu necmaysanayo ayaa u sugnaatay khaalidiina fiiha wacd allah waana ku waarayaano waa wacdi ilaahay oo xaqa ah wa huwa alcaziizu alxakiim maxaa kaloo ila wasaaricu ilaa makfiratin waxaa u degdegtaan dembi dhaaf min rabbikum ka haday wa jannatin caddaa samawaat alard iyo janno balarhkeedu samawaad iyo dhulu yahay uciddat lilmuttaqiin oo loo diyaariyay kuwa ilaahay ka cabsada markaa muumin inuu jannada gelayo muttaqi qofka ilahay ka cabsada inuu jannada gelayo taasi waa sifo waa iyadoo qof la cayimin shahaadiye marag furna waa shaksi iyo ashkhaas hebel iyo hebella weeye taasina waxay gaar ku tahay ciddii rasuulka ilaahay uga marakacay waxaa ka mida kalcasharati almubasharati biljanna tobanka saxaabi ee macruufka ku noqday alcasharata almubashariina biljanna tobanka jannada loogu bushaareeyey haddaba inta jannada loogu bushaareeye toban way ka badnaayeen maxaa tobankan loo soo qaatay nebigu sala allahu alay slam hal xadiis ayuu ku kulmiyey tobankaasi inay jannada gelayaan abubakarun fi ljanna nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi abubakar saxaabigaa la yidhaahdaa waa xadiis imaamu axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo ibnu xibbaan iyo ay warinayaan xaakim sheekh albaanina uu tasixinayo wuxuu uhi abubakar fi ljanna abubakar jannaduu gelaya wa cumar fi ljanna wa cuhmaan fi ljanna wa cali fi ljanna wa zubayr ibnu cawaan fi ljanna wa cabdiraxmaan ibnu cawf fi ljanna wa sacd ibnu abilwaqaas fi ljanna wa saciid ibnu zayd fi ljanna wa abu cubaydata bnu ljarax fi ljanna tobanka markaa xadiidkaasu saa isugu raaciyey sidaa daraaddeed baa iyagu waxay u qaateen laqab ka ah alcasharatu almubashiriin biljanna tobankaa jannada loogu bushaareeyey waa afarta khulafada iyo iyo lixdaa kale oo saciid ibnu zayd sacd ibn abilwaqaas cabdiraxmaan ibni cawf dalxata bnu cubaydillah iyo zubayr ibnu cawaam iyo abu cubaydata camir ibnu jaraax waxa weeye waa toddobada lixdaa iyo afartaa waxaa kaloo sheegay haabit ibnu qays bnu shamaas saxaabiga la yidhaahdo khudabadii nebiga ayuu ka mid ahaa nin aada u cod weyn buu ahaa dabeetana markay soo degtay aayaddan qur-aanka ee ilaahay leeyay ya ayuha nabiyu ya ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum ku aliyi nabi rumey codkiina kor ha u qaadin oo codka nebiga ha ka sarraysiinina hadalkana ha ula jaarina si qaarkiin qaarka kale ula jaartaan si aan camalkiinu u burin idinkoo aan markaa ogeyn ayaa saxaabigu wuxuu ka baqday maadaamuu cod weynaayu cod dheeraa in camalkiisi buray isagoon dareensanayn dabeetana aqalkiisiibu iska fadhiistay nebiga ayaa waayey wuxu uhi war ninkii ka warrama xagu ka dhacay nin baa doonay ninkii baa u tegey soo aqalkiisii fadhiyo foorara wuxuu hi dee waa taa aayadda qur-aankii soo degtay aniguna codkayga ayaan kor u qaadi jiro codka nebiga waa ka sarraysiin jiray dee xamalkayga inuu buray baan markaa u haysta ehlu dhaar baan hay anigu markaa murugadaasay haysataa ninkii baa nebiga u tegey arrinkiiba uga warramay markaasuu hi idhab ilayhi u tag faqul lahu inaka lasta min ahli الnaar walaakinaka min ahli اljanna ahlu naar ma tihide ahlu janna ayaa tahay kaalay baa nebigu sala allahu alay waslam yii waa xadiidka waxaa warinaya bukhaari iyo muslim anas ibnu malik ayaa laga warinaya waxaa jira wakayrihi min asaxaaba iyo koox kaloo saxaabada ah oo nebigu uga marakacay jannada gelitaankeeda bilaal baa ka mid a cabdillahi ibnu salaamaa ka mid a cukaashaa ka mid a sacad ibnu abi mucaad baa ka mid a bilaal muxuu yidhi nebigu jannada ayaan gelay buuhi sanqarun baan hortayda ka maqlaa buuhi sanqadhi waxay noqotay bilaal buu nebigu sala allahu alay wasalam yidhi markaa jannada ayuuga marka weliba waxyaaluu ku mutay mar kastuu tahaaro iyo wayse qaato sunatulwuduu inuu tukan jiray ayaa markaa xadiidku uu tilmaamayey oo tahaaradaa uu salaado markaa gaara uu ku tukanayey cabdillaahi ibnu salaama xadiid isagana ay warinayaan bukhaariyo muslim wuxuu leeyahay oo laga warinayaa sacd ibn abilwaqaas maan maqal nebigu isagoo qof dhulka guudkiisa socdale waa ahlu janna ilaa cabdillahi ibnu salaama buuri saxaabiga weyneed yuhuudiga ahaa ayuu ahaa markaa reer banu israiil ka soo jeeday reer banu israiil ka soo jeeday buu ahaa cukaashatulmuxsinna waa garanaysaanoo markuu sheegay nebigu inay toddobaatan kun jannada bikayri xisaabin ku gelayaan waa ninkii kacada yidhi ilaahay rasuul allah inuu iga mid dhigo ii bari u hi anta minhum ka mid baad ee nin kale uu kaca uhi sabaqaka bihaa cukaasha cukaasha ayaa kaaga horreeyey cukaashana waa kaa sacad ibnu mucaad xadiid isagana bukhaariyi muslim ay warinayaan ayaa waxaa sunatay in loo hadiyeeye rasuulka xullo xariira markaasay asxaabtu taabteenoo markaasay yidhahdeen baashan aad bay u jilicsantay markaasuu i miyaa la yaabantihiin wallaahi masarada manaadiisha iyo masarada sacad ibnu mucaad jannada uu ku leeyahay ayaa khayru min haadihi waalyan ayaa ka khayr badan oo ka jilicsan buui xariirtana ad arkaysaan masarada ilaahay u yeelay iyo tuwaalada uu sacad ibnu mucaad uu jannada ku hayso ayaa ka khayr badan ayuu markaa yidhi marka wayashhaduuna ahlusunna waxay u marakacayaan biljannati liman shahida lahu rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku cidda uga marag furay janno gelitaankeeda kaalcasharati waa sida tobankii oo kale wa haabit ibnu qays ibnu shamaas saxaabiga haabit ibnu qays la yidhahdo weeye wagayrihim iyo kayrkooda kuwaan sheegnayo min asaxaabati saxaabadii waaweyneed markaa ka mid a wa yuqiruuna wallahu aclam markaa inoogu joogo